shabakada warbaahinta idaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaad
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay saaxib madaxweynaha maanta waxa uu tegey deegaanka lafoole ilaa deegaanka ceelasha biyaha ayuu maray markii uu ka baxay magaalada afgooye meel u dhaxaysa carbiska iyo degmada afgooye ayaa waxaa dhacday kolonyadii madaxweynuhu markii ay soo gudbeen inuu qarax dhacay qaraxaas markuu dhacay kolonyadii waa la joojiyey kolonyadii markay joogsatay ciidamadii la socday amisom iyo kuwii kale way degeen waxaa la ogaanayay qaraxa waxa uu yahay iyo sida uu khasaaro wax uu geystay waxay sheegeen inaan jirin wax khasaaro ah oo soo gaaray kolonyadii iyo dadkii xataa meelaha ka ag dhawaa inkastoo nasiib wanaag xilligaas baabuur rakaaba iyo dad caadi ahba aysan meesha ka agdhoween waxayna sheegeen in qaraxa uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo meel kore laga hogaaminayay waxaa la isku dayiyey in dadkii hogaaminayay la helo si loo soo xero hase haatee way suurtageli weysay dhowr iyo toban daqiiqo ayaa meesha la joogay kadibna saraakiishii ammaanka ee madaxweynaha la socotay waxay sheegeen in safarka uu caadi uu yahay madaxweynuhuna uu safarkiisa sii wadan karo wax ma gaarin madaxweynaha iyo wafdigiisa deegaanadii lafoole iyo ceelasha biyaha ayay soo mareen xamar ayay yimaadeen howlo yaryar ee madaxweynaha iyo kulamo ku lahaa haddana dhib buu ugu laabtay isla waradii buu maray caawana madaxweynaha waxa uu joogaa degmada afgooye isagoo halkiisa kasii wada howlihii uu joogay deegaankaas
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya isbuuc muddo ku dhow ayuu joogay degmada afgooye kulamo ayuu la qaadanayay maamulka iyo saraakiisha ciidanka marka kulamadaasi waxyaabaha looga hadlayay maxaa ka mid ahaa inta uusan madaxweynaha maanta muqdisho aadin oo kasoo laaban
kulamada waxay ahayd muhiimadda in dadka deegaanadaas la dhagaysto si loogu sameeyo maamul iyaga ay raali ka yihiin meeshana looga saaro aragtiyadii ay dadka qabeen oo ahayd in dad xoog meesha ku yimid ay dadka maamulayaan marka haddana meel gabagaba ayay madaxweynaha u maraysaa qabiilada oo dhan wuu la kulmay wuu dhegaystay si wanaagsanna magaalada waa loogu soo dhaweeyey madaxweynaha maalin walba qabaa'ilka deegaanadaas degan ayaa u keenayay geel iyo cunto uu madaxweynuhu cuno si fiican ayaa loo soo oriyay isagii waftigiisa waxaana uu u ballan qaaday sida ugu dhasiyaha badan inuu maamul isbedel keenayo deegaanadaas ugu samaynayo wuxuu kaloo kala hadlay sidii deegaan kasta uu u samaysan lahaa ciidan isaga u gaar ah kaasoo dadka kale yaqaana wixii dhibaayana ka qabta ciidankaasna way ballan qaadeen dadka degan deegaanadaas inay soo aruuriyaan goordhowna waxaa lagu wareejin doonaa wasaaradda qaabilsan hawshaas madaxweynaha iyo iyaga odayaashuna si fiican bay wax iskula meel dhigeen baladooglana wuu soo maray wallaweynna wuu soo maray afkooye ayaa hadda howlihiisa ugu dambeeya uu joogaa marka uu dhameeyana waxa uu ku noqon doonaa magaalada baydhabo halkaasoo odayaashii dhaqanka oo dhan ay diyaar ku yihiin iyagana waxaa ay sugayaan imaanshiyaha madaxweynaha waxaana la furi doonaa shirkii odayaasha ay kusoo xuli lahaayeen baarlamaanka haddana odayaasha shaqadoodii way sii wataan insha allahu madaxweynaha markuu tagana hawshaas daaxadda leh ayaa sugaysa taas ayuu nagu gudbi doonaa markuu baydhabo tago
mudane afhayeen aadaad u mahadsan tahay